dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne gaar ahaan kuwa kaxeeya mootobajaajka ayaa waxaa soo food saartay shaqa la-aan baahsan shaqa la-aanta ka jirta magaalada beledweyne ayaa waxaa sababay burburka wadooyinka muhiimka ee dhexmara magaalada beledweyne iyo shilin soomaali la-aanta ka jirto cabdifataax axmed xaashi oo kamid ah dhalinyarada magaalada beledweyne ee wado mootobajaajka ayaa raadiyow beerlo uga waramay shaqa la-aanta haysata dhalinyarada isagoo codsaday in shaqa abuur loo sameeyo waxaan ku noolahay magaalada beledweyne dhalinyarada magaalada beledweyne ayaan ka mid ahay waxaan ka shaqaynaa gaadiidka isku goosha magaalada bajaadyada wax la qaado iyo wax la raaca bajaadyada waan laanahay magaalada magaaladii laamiyaashiida waa burbur ganacsi fiican ma jiro dhaqaalo la-aan ayaa dhacday shilin soomaali ma haysano wax walbeeto oo ummad culeys soo food saartay ayaana soo food saartay dhalinyaradii dhammeed bagamudo iyo derbiyaasha la fadhiyaan wax la hayo iyo wax macnaha ka shaqaysana ma leh bulsho weynta soomaalida adduunku waxaan u sheegaynaa inay waxyaalaha ku shaqale laamiyaasha iyo wadooyinka iyo nadaafada iyo shaqala-aanta intaba ilaahbaa intaba bixin kare waxaa loo sheegaya inay wax ka qabtaan shaqala-aanta waxaa sababi karo amnidarro waa sababi kartaa wadooyin xumo waa sababi kartaa dhaqaalo la-aan shilin soomaaliya ma socdo wax walbeet waxaa waaye lacag hawaah oo la tuuraa dadkan inta badan ma wada awen qaaraba taleefanaba haysanba oo macluul magaxaafadooda iskala fadhiyo marka ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta soomaaliyeed waxaa loo sheegaya inay ummaddan il gaara usoo fiiriyaan wax walbeetana waa isku day qofku wuxuu isku dayaa un waxawaaye oo ka mira dhalin doona hadduu ilaahay ugu talagalo shacabka soomaaliyeed oo meel walbeeta ay joogaan iyo hay-adaha ku shaqo leh arrimaha nadaafadda iyo dhololka iyo wadooyinka inay xafiisyada inay macnaha dadkan soo fiiriyaan dhalinyaradan shaqa la-aanta soo food saartay shaqa abuur u sameeyaan madadaaliyaan si ayna ugu qeyb gelin hogaamiye kooxeedyada wadankaas ka shaqeeya iyo waxay ahayd tahriibka iyo badada dhalinyarada ku daadanayso marka si aynay uga aadin oo macnaha ay mashquuliyaan ayaa muhiime wax walbeetana macnaha waxawaaye waa tixgelin in ugu tixgeliyaan shaqo abuuraan ummadda madadaaliyaan qaarkii waxbarasho rabay qaadkii shaqo macnaha u diyaara inay xooggooda ku shaqaystaan wallaahi abaayo wax kaloo hadditaan saa'id hadditaan haysta male haddaa bulshada heer yiiraan nahay gaar ahaan magaalada beledweyne waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada magaalada beledweyne in wax beeta dhibka laga bixi doono macnaha isaga samraan shaqo la-aanta jirto kii xoola haysto xitaa gaadiid ku shaqaysanaya ama baabuur ha aado ama bajaaj ha aado ama ganacsi yar ha aado runtii waxay lahaayeen maleh macnaha dhaqaale la-aanta jirta keliya waa inay isaga samraan oo macnaha mabda iyo bad iyo dhibaato iyo rafaad kale in lugahooda kusii raadsan ee gurigooda iska joogaan oo macnaha iskaga samraan mootobajaajka ayaa ka mida gaadiidka ugu badan ee ay ku shaqaystaan dhalinyarada walow kuwa beledweynaha ay wajahayaan burburka wadooyinka oo hoos u dhigay qaabkii ay noloshooda uga maarayn jireen